tartankun qur-aanka kariimka oo muddo sida maalin eed dareeray kaasoona dhexeeyay ardayda madaarista kiyalaan magaalada baraawe caasimada dowlada koonfur galbeed iyo sanadkun waybaa tartanka ku qayb galee soddon iyo lama arday oona iska jaraan kuriyay gabdha waana laxakushal huray madaarista kiyalaan magaalada baraawa munaasabada hiritaanka waybaa ku qayb galay ulmaawadiin maamulka degmada waalidiin iyo qeybo shalduwan bulshada magaalada si ardayda lanka dhiirigiil baradowka qur-aanka saas oo kalena la kawiinay iyo oo guuleystayaalka la abaalmaray guddiga galanta ka haya tartanka iyo ku hadlay sida tartanka lanqobde use oo ando ay ardayda kaalimo horagaleen saas oo kalena meelo kala dardaarmay waalidiintii ardaydaba ardaydii ka koobneed soddon iyo labada qof waxaa laga rabay inay kasoo baansaan ama kaalin ay ka galaan labaiyo toban qof labaiyo tobankii qofna waxaan ku soo saarnay afar qof annagoo ah qof aan naqaano ama qof si gooni noogu dhow kuma jiro waxaana ku soo saarnay tashi iyo dadaal iyo sharciyo annaga noo qornaa waxaan idinka codsanaynaa qof alla qofkii soo baxo inaan ku qanacdaan raadina aan nooga ahaataan qof gooni ah oo annaga dan aan ka lahayn mala maalin iyo habeen iyo maalin kale waxaan u fadhinay inay si cadaalad wax ku dhammaadaan waana rajaynaynaa inay ku dhammaan doonaan insha allahu tacaala midda labaad waalidiinta waxaan u sheegayaa maanta hadduu ilaahay raalli ka dhigo labaiyo tobankaas qof halkan ilaahay u qadaray inay kaalin ka galaan farxadda ay farxayaan waxaan ka codsanayaa macallimiintii wax soo bartay inay la wadaagaan waxaa caado ah oo inta badan la sameeyaa ardayga markuu kaalin galo wixii la siiyo waalidka waxaa waaye waa u dagaalamaa xataa macallinka inuu inkiruu ku sigana waa waxaana ilaahay wuxuu ku siiyo adiga uma tashanaynin haddana ilaaha kuu keen adiga waxaa kaaga dadaal badnaa oo kaaga mudan markii si loo fiiriyo macallinkii wax baray marka macallinkii wax baray xaq buu ku leeyahay waxaan idinka codsanayaa macallimiinta inaydin hilmaamin oo xaqooda aada farxadda dhinac ka siisaan ayagaa kusoo dadaalay maanta ayagaa idinkaga murug badan inay kaalin galaan iyo inaysan galin marka waxaan rajaynayaa arrintaas inaad si gooni u fiirisaan hadduu maalgeliyaha tartanka cabduqaadir sheekh maxamed iyo usiina sheegay inuusa si-eedeenka faraxsanyey inuusa maalgeliy tartanka qur-aanka kariimka oo sanadku markaas ka guulaysadeen afar arday codkii omayinka ninka akrinta qur-aanka maasha allah bakar madarasada afar sano dhigaday baadiya lagu sheegay maasha allah alxamdulilah garaytan idoole barad codkeedii imaya haddii jaaka madrasadana ahaa lahayn laakiin aran lakidar lahay aran la lahay marka bashar bakar insha allah xaafid alqur'aan nabo master sakiday tacliimta kursi ay qaada xasan maxamed cabdinuur maasha allah khudbo macaan khudbo macaan iyo aqriya nakan macallin ma ah sheekh ma ah ardayda madrasadu dadkan soo saarayna xasan maxamed cabdinuur tartanka qur-aanka ma ka jirayna laakiin maasha allah cod raaxa ninka raaxooya maamulaha xasan lakan kun dollar u qor xisaabta kidar kun dollar sii liiska awaamarinta ku jiro kun dollar u qor maasha allah sano ka dambe tartanka sikidarayna ilmaha ka tartanayeen xadiisaha qur-aanka fasirkay sikidarayna laakiin isin iskoofadaaya in sabarteen haddinta sida berile kalkii qaadada oo soddon iyo lama ayaal agarteen insha allah sanadka dambe boqol iyo maasaadi iyo lama boqol fadayna sanad walba degmada baraawe ee caasimada dowlada koonfur galbeed iyo weybarle ka gobday tartan qur-aan akhris ee kaaseytii oo markaas lanqobodow ardayda madaarista ee magaalada